dhegaystayaal mar kale dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee cawayska washington oo aan caawa idinku hayo ninkii asagoo argagaxsanoo naxsanoo yaaban ayaa wuxuu yidhi intaan doodii hadalka wadnay ninkii la waday ayaaba ninkii ka soo horbaxay wuxuu yidhi war naftaan sasan si nooga dhaano meel kale nageey waa sheeko qosol iyo xiisaba leh oo ku saabsan dhaqamada isdiidan ee soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha dalka ku nool waxaan kaloo barnaamijka caawa idinku hayaa abwaan baashe xuseen maxamuud oo loo yaqaano bogeeye oo caawa noo shidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka cawayska
se rasmiga ayaan ka sameeyey oo la xidhiidhay halkaa labada qof ee kala joogay australia iyo yurub waa caawa iyo cawayska washington sheekooyinka toddobaadkan aan idiin hayo waxaa ka mid a sheekooyinka ama dhacdooyin ama qiso dhaba ku saabsan dhacdooyinka joogtada soomaalida dhexdeeda uga dhaca ee qaarkood loo arkay wax iska caadi ah dadka qaarna ay u arkaan wax aan caadi ahayn marka marka la leey waxaas waa iska caadi ama caadi ma aha looma dhama waa siday kuula muuqato waa siday kuula muuqatay sidaad u aragtid iyo qofka aad tahay marka sahra cabdi axmed mar kale horta kusoo dhowo barnaamijkan caweyska washington waad mahadsan tahay caasho sheekaba sheekay keentaayee soomaalida yidhaahdaan waa gartay marka toddobaadkan barnaamijka caweyskaad mar kale ku casuman tahay intaas waa la sheekaystaa sheekooyinka qaar waxaa jira madaxaaga aan ka go-in marka aad maqasho bal sheekooyinkii marka dalkan aad timid aad la kulantay ama lagaaga sheekeeyey ee madaxaaga aan ka go-in ee mar walba kugu soo dhaca maxaa ka mid a sheeko waad la muusootaa sheeko waad la murugootaa sheekana saad u dhegaysanaysa markii laguu dhammeeyaa qosol intaad la dhacdaad oohin ku dartaa qosolkii oohintaa midda iga keentay ayaan jeclaan lahaa bal inaan adiga iyo dhegeystayaasha aan idinkaga yara dhaco calaashan aadaad u qosashay aadoo weyn adiga iyo waxaan filayaa dhegeystayaashana inay ku qosli doonaan sheekada tahay marka midaan ka cudur daarna inta sheekadaad nooga dhamaynaysid qosolka noo yaree waa isku dayaa bal inaan xooga isxakameeyo waa tahay caashay waxaa jirtay in mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee gobolkan aan deganahay virginia magaalada washington u dhow deganaa muddo aad u dheer inuu muddo dheer kadib markuu waqti aad u dheer deganaa halkaasi kadib uu dalkii dib ugu noqday dadkii iyo siduu eheladii ugu tago usoo salaamo meeshii wadankii magaaladu ka yimid ayuu dib ugu noqday waa nin haddee safar ku yimidee hotel yar ayaa intuu kiraysta wuxuu yidhi caawa si fiican aad u ladid halkaas safarkii iyo daalkii kadib saq dhexa isagoo hurdadiisa meel dhexe ee u maraysa ayaa waxaa kusoo gargaraacay mid ka mid a ee raggii hoteelkaasi hayay markaas wuxuu ku yidhi war fur war fur war fur war maxaa dhacayon u furaa wuu soo booday hurdadu kasoo baraarugay markaas wuxuu ku yidhi war horta bal albaabka fur albaabkii markuu fura kiyo yaabanoo le maxaa laguu sheegi doonaa ayuu sheeka wuxuu uga bilaabay ninkan ila socda ayaan wadaa si qolkaagan labada sariirood yaalla mid ka mida uu seexdo waa gartay
ninka ma yaqaano ninka wada xataa wuxuu yidhi waa ku wareersanahay saqdhaxaa nin habeennimo hurda laga kiciyaan ahay oo muxuu u seexanayaa soo qolka aniga ma kiraysan ayuu yidhi moogta markaasu wuxuu yidhi qolka waa laba sariire mid unbaad kiraysatay ta kalena ta kalena qofkaan rabnaan keeni karnaa waa gartay bal adiguba qiyaasoo saqdhaxoo habeennimo mugdi ah qof intuu albaabka kugu soo garaacay ku yiri ninkaanooda garanaynin asna magaalada yimid ehel aadan ahayn saaxiib aadan ahayn dabeecadihiisa aadan aqoonin caafimaadkiisa aadan ogeyn wuxuu yahay aadan ogeyn marka ninkii wuxuu yidhi intaan sasay oo aan naxay ayaan eruu yidhi war meeshaan anigaa kiraystee see qof kaleta looga kirayn karaa markaas wuxuu ku yidhi warniyaho waa wax dhaco markii horeetana waad ogeed laba sarirood oo kala go-an inay halkan yaallaan marka labada sarirood ta kale waxay ka dhigan tahay in qofkaan rabna aan ka kireen karo ninkii asagoo argagaxsanoo naxsanoo yaaban ayaa wuxuu yidhi intaan doodii hadalka wadnay ninkii la waday ayaaba ninkii ka soo horbaxay wuxuu yidhi war naftaan sasan si nooga dhaano meel kale nageey
isagee ka naxay asagii ayaaba wuxuu leeyahay muxuuba la sasan yahayba marka waa u caada isaga waaba saxe haa sariirta dhinacaas midaas aan kireystaan aniga leeya isna tan uu leeya muxuu marka marka waxaa meesha ka dhacday isla yaab ninkii ninkii qolka lagu soo garaacayna waa sasan yahay waa yaaban yahay haa kii sariirta loo wada inuu seexdo isna waa yaaban wuxuu la yaaban yahay ninkaan sasan muxuu kugu diidan yahay waa garatay marka wuxuu yidhi dood iyo qaylo dheer kadib waxaan iri buu yidhi aniga inaan ka taga halkan iyo inaan lacagta sariirta kale idin siiyo un ma ogiyo wax kaloo kala soconayo ma laha haye markaasaa wuxuu yidhahduu yidhi warniyo miyaad waalanta maxaa qarash ku gelayey haddiiba qof aan kuu soo helay saanaaba kuu fiicana qofkan ha kula seexdo anigana ii bane meesha marka wuxuu yidhi waxyaabo badan oo dhaqankii meesha ah inaan la qabsado ayaa igu noqotuu yidhaahday shock ama wax la yidhaahdo argagax filan waa laakiin sahro dhaqankaas weli wuu ka jiraa dalka wuu ka jiraa laakiin kenya markaad tegtid dadka jeebkooda uu yar yahay ama xogaa qarashka soo gala uu yar yahay sidaasoo kale way sameeyaan oo waxaa la karaystaa loojajka yaryaraa loojajka yaryaraa ee islii ku yaalloo kale weliba kan labaaba taaley qaarkood dhowr sariiraa taxaan sida la ii sheegay isla kenyadaas sheekaba sheekay ku xasuusisaya hadda kahor waxaa igu maqaalaa ilmo yaryaroo laga keenay soomaaliya ayaa waxaa la geynaa kuurame la yidhaahdo marka iskuol boodinaa lagu xareeyey iskuolkii boodinka cunuga markii lagu xareeyey waataad aragta sariiraha way iskorkor saaran yihiin moogtahay sariirtii marka tii ka korreysay ayuu wuxuu arkay cunug yar oo koray ayadana sariirta qaybta kore oo macnaha la seexiyey markaasu wuxuu yidhi subaxi waagi markuu baryey aniga sariirtan ma seexan karo dhibaatada igu hayso waxaa ka mid uu yidhaahdo qof ana iga koreeya inaan arku dhaacaawo dhan dhibkeeday leedahay marka marka waxyaabaha cajiibka waxay tahay waxaa laga yaabaa adigaas maanta haddaad dalkii ku noqotid waxyaabo badan oo caadi kula aha markii aad joogtay hadda laakiin markaad ku noqoto in ay inaad la yaabtid micnaheena ma aha waa marka lagu leeyahay waa ismaraykan maraykanhaynaysaa iyo lagu leeyahy laakiin waxaa isdiidaya dhaqanka aad u timid eed hore u arag iyo midkaas aad ku noqotaa isdiidaya tusaalo kale in qof aadan aqoon xitaa iska daa inuu qof qol aad ku jirto uu soo seexdee xitaa guriga aad degan tahay qof aad aqoon hadduu kuusoo garaac kama furaysid waa saas waa waxaad sidaas leedahay qofna ma sugayn aniga qofka gurigiisoo garaacay muxuu yahay marka kuwaana inay u yaqaanaan markaas waa sasan tahay kuwaasna ay yidhaahdaan waa dad aanan lahayn macnaha xadki loogu talagalay dadka inta isu jirsadaan privacy iyo space iyo waxbaa halkaa la sheegaayo qofaa wuxuu ku leeyay personal spacekeygaa soo gasha haw macnaha hawadii baabaad iga xirtoo sankaad iga soo galgasha ma fahanti
ammaankiina wuu soo gelayaa oo qof aadan aqoon oo qolkii soo galay oo wax uu noqon doono caawaan la aadan aqoonin maxaad ka filan kartaa haa laakiin markii aan soomaaliya xilligeenii aan ku kornay ama aan joognay oo ashuunka hal galaas uu dul saarnaa oo biyaha lagu wada cabi jiray xataa qofkii jidka kasoo leexdo qofkii xaafadda soo booqda waraabi i waraabi biyaha aan la kala jecleen oo galaaskaas un uu kor saarnaayo on la kala shakin jirin oo ilmihii xanjadii nacnac la kala qaadan jiray oo dadku isku dhex jireen cuntada gacmaha lagu wada cuni jiray yah qof wadada maraayo kugu soo leexdo ku dhahay calooshaa leega hayaa gurigiina musqushaada ma isticmaal isticmaali karaa waxyaabo badan oo dalkii caadi ka ah aad iyo oo aad dhaqankiina ka mid ah ayaa halkan xitaa waxaa laga yaabaa qofka maalintaas kuu yimaado oo gurigaaga laga yaaba inuu shaqo ka qabto Mhm.
tusaale kale een, markaad fiiriso sahro Mm.
dhismayaasha meelaha laga dhiso Mm.
een, ama dad shaqaalaha markay xaafadaha qaar ay shaqo ka hayaan oo shaqo maalin dhan qaadanayso Mhm.
maba ku tashanayaanba inay inta reer ku garaacaan yidhaahdaan ama biyaan caba isiiya ama waxaan u baahanahay musquul inay dhahaan maba dhacaysaba oo waxay wataan musquulahoodii xataa way wataan inta biyo layskala soo tegey boorso lagu wato ama dhalo ku jira ama caag ku jira musquulahoodii xataa way wataan marka waa dhaqanka ha isoo gelin kuma soo gelayo ama ha idaaran kuma daaranayo marka waa waa waxyaabaha aadka cajiibka waa marka qof arkayey qof dhan oo meel ka shaqaynayo musqushiisii wata marka la dhaho een, qol aad ku jirtaa qof kale laga kireeyo sariirtii laguu soo seexinaya wax aad uga yaabinaya inay noqonayso waa wax iska caadiya marka haddii caloosha lagaaga qabto musqushaada sidataa hadduu haraadku qabto waa in biyihii Biyaha aad wadataa.
boorsaa kuugu jira haddii madaxa lagaaga qabto waa in kaniiniga aad- aad aad jeebka ku wadataa micnihii waa isku tasho dhaqamada reer galbeedka dadka ay ka barteen meelaha qaarkood waxaa lagu leeyahay qof caag biyo wata haddaa aragti waa un qurba joog macnaha waa lala yaaban yahay inaad biyihii wadato halkaana dhaqaatiirta ayaa waxay ku leeyihiin waa inaad biyo badan cabtaa maalinka kakabataa laakiin laakiin annaga meeshaan ku haraadnaan biyaha ka cabi jirin Ha.
xaafada ku leexanaysaa biyaa lagu Waa siinaya sax.
waa haraadee biyaha lay siiyo Waa sax.
laakiin halkan ma jirto Ha.
Wax- haddii xataa lagu siyaada qaadanayn waa sidaas waa la kala baqayaa oo qof qof aaminaysa male aad u mahadsan tahay saaro waa tahay caasho adigaa mudan
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa waraysi xiise leh oo ay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa sagal mustafe xasan nuur ay la yeelatay abwaan ka da'da yar ee baashe xuseen maxamuud oo lagu naanayso bogeye waxaan isaga kindhex baxayaa sheekada xiisaha leh ee suugaanta wadata iyo jacaylka ee dhex maray abwaan bogeye iyo sagal abwaan kusoo dhowo marka hore caweyska washington walaal waan dhowahay allaha ku sharfo sagal mustafa xasan waan dhowahay aad iyo aad maasha allah marka hore magacaaga waxaa lagugu bixiyey bogeeye abwaan runtii daayar baa tahay oo sanadadii dambe laga daba dhacay halkaad ku dhalatay iyo goortaad dhalatay iyo weliba halkaad ku barbaartay sagalay horta magacaa dhowr jeer baa la weydiiyey baasho bogeye maxaa lagugu bixiyey magacaa waxaa laygu bixiyey dadka markay wax qabtaan ee qofkaas igu yidhaahdo waxaasaan qabtay ama waxaasaan sameeyey ayaan ku odhan jiray waan ku bogaadinayaa ama waan kuu bogey sidaa daraadeed ba horta magacaa baasho bogaaye igu baxay dadka qaar bogeeye iyo bogaaye iyo inta horta magacu waa bogaaye bogeeyena waa laga dhigaa mararka qaarkood waxaa jira dad badan oo suugaan aan leeyahay ku qoray xataa baasho bureeye marka magacayga oo saxay horta waa baasho xuseen maxamuud baasho bogaaye halkaan ku dhashay iyo waktigaan dhashayna de malaa waktigaba beryahan aada laisuma weydiiye waxaan ku dhashay adigu etoobiya marka xadka la joogo ayaan ku dhashay waktiyadan dhashayna adigu sagaashanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii meelahaasay ahayd marka taariikhdeeda oo kooban waxba sii dabagelin mayna intaa ayay ku kooban tahay walaal waa hagaag markii kugu horeysay ee aad is ogaato inaad wax curin karto ama ereye isku geyn karto ma xasuusataa waktigahay sagalay wakti aan tahriibay oo dhalinyarta xaggaa u yacday aan ka mid noqday oo ayaa horta aan is ogaaday inaan wax curin karo markaa suugaantii waktigaa aan sameeyey ma wada hayo laakiin nin xaggaa adugu yurubtan ayaan markaa doonaya inaan u cararo laakiin imay suurto gelin dabeetana anagoo magaalada la yidhaahdo bahardhaar joogna ayaa nin ka mid a dhalinyartii markaa aan wada soconay oo abwaan aha hal abuur ahaan halkan aad uga salaamayo aanaan dib soo arag oo faarax loohan jiro reer ceer gaaba ah ayaa gabay tiriyey gabaygii baa dabeetana markaa gabaygiisi imika ma xasuusto laakiin gabaygiisiiba aniga sidii aanu dadka kale u wada daarin ama aanu u wada xadantayn bu aniga si gaara ay xadanteeyey dabeetana ilaa habeenkii oo dhan markii gabayga goor galabnimaa buu noo tiriyey habeenkii o dhan buu gabaygiisi igu soo noqnoqonayay dabeetana wax yar baan curiyey oo ma wada xasuustay iminka baxardaar maxaa nagu xayaray waa xujiyayaabe gabay yaroo noocaasa ayaan tiriyey kadib adugu markiina la soo celiyey ee hargeysa aanu nimi muddo kadib ayaan is ogaaday inaan wax curin karo oo aan wax qorqoray adugu waktiyadaa ayaan is ogaaday inaan wax curin karo taasaana ahayd bahardaar maxaa nagu xayiray waa xujiyayaabe magaaladaas in badan ku yara xayirnayn oo waktigaas ahayd waa hagaag dadku waxay yidhaahdaan ama ciil balala gabya ama caashaq markaa adiga markaa waktigaasi xaaladaad ku jirtay xaalad ciilan bay ahayd ood rabteen inaad ka baxdaan meesha ha bahardaar baanu muddo ku jirnay oo aanu ka bixi weynay dabeetana baxardaar maxaa nagu xayiray waa xujiyayaabe marka halkaasay ka timi intaa maxaa ka dambeeyey markaad soo gashay magaalada hargeysa aad timid heestii kuugu horreysay aad curiso maxay ahayd heesihii iigu horreeyey ee aan curiyo markaan hargeysay adugu saddex heesood baa hal habeen la wada qaaday oo aan lahaa oo fanaankii qaadilo jacayl ee afkoo dhexro qaadi jiray ayaa horta iigu horreeyey oo saddex heesood oo talantaalay qaaday oo midna ay samsam sharaf la qaadaysay midna nasmanashaad ay la qaadaysay midna ay aragsan cabdinaasir la qaadaysay markaa heesahaasaa iigu horreeyey heesa ikaalin gala oo aan curiyo waa hagaag heestii u horeysay ee adduunka qabsatay ead adigu samayso eed noo soo xulasaynu ku bilaabayno sheekadeena dib baynu ka dhigan doonaa waate heestii iigu horeysay ee dunida qabsata waxaa qaaday haboonuura ayaa qaaday oo waa heestii suldaankayga qof kastaa ugaas gaara aadmiga hadduu leeyay anigana suldaankaygu waa adiga uun qaali inkastoon in badan beybi aawadaa dhibtoonayay mar haddaan ku helay eega iiga dhigan agtoogaagu inaan helay adduunka o dhan inta nolosha aan noolay inaan adiga kula qaato ayaan dhaar ku marayaae adna hay cidleyn beybi wax hees noocaasa ayay ahayd taasaa markaa
wallaahi heestaasi horta aad bay saameyn badan iyo reaction badan igu soo celisay oo su-aasha in badan baa la weydiiyey laba qof oo midna australia iyo adigu yurub kala jooga ayay ahaayeen oon waxa weeye ka sameeyey oo gabadhu australia joogtay ninkuna ingiriis buu joogay markaa qiso yaroo kolley mar kale aan kaaga sheekayn doono haddii ilaahay ogolaado ayaa igaga soo noqotay igu cajiib badnayd wixii heesta maalmahay soo baxday igaga soo noqday laakiin adigu qiso rasmiya ayaan ka sameeyey oo la xidhiidhay halkaa labada qof ee kala joogay australia iyo yurub gaar ahaan ingiriiska maasha allah heestaasi habboon nuura anigana suldaankeygu ayaan idiin sii daynaynaa dhegaystayaal isku soo noqosho wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa caweyska washington qaybtiisa magaalada hargeysa oo uu marti inoogu yahay abwaan baasha bogeeye abwaan soo dhawow mar kale ayaan ku leeyahay heestaasi runtii habboon nuure anigana suldaankaygu haddaynu intaas kaga nimaadno waxaa jira heeso fara badan oo aad dhallinyaro kala duwan weliba dhallinyarada imika suuqa haysta aada u dhiibtay heesta hubka dhigay oo ismaaciil aarku qaada ayaa jirta heestaasi qiso nooceyay ku timid
wallaahi heesta horta mar horena waa lay weydiiyey oo weliba si mararka qaarkood yar aanan jeclaysan baa lay weydiiyey oo waa su-aalaha igu soo celisay oo la xidhiidhay waktigii halkan gooja cadde dowladda ay dhibto ka dhacday iyo heesta oo isku soo beegmay dabeetana maalmahaas reaction badan igu soo celiso waar heesta waa hubka dhigay baa ku jirta ciidankan waata meesha laga soo saaray halkaas heesta la xidhiidha abaa waxyaaba badan adigu laga weydiiyey heestuna halkaa lamay xidhiidhin ujeedadan ka sameeyeyna wuxunbay ahayd qiso horta jacayl bay la xidhiidhay marka de qofku marka uu qof uu in badan deedeeya uu helo amba qof niyadiisa moraal ahaan iyo muuqaal ahaanba u qanciyo uu helo ninku macnaha waxa weeye ama ragii dumarkuudalama noqdo hubka ayuu dhigaya hubkii higsigii uu cid kale macnaa la wadaagi lahaa ama uu qof kale dooni lahaa ayuu dhigaya marka hubkana leeyahay horta waan dhigay horta wax kale maaha waxa weeye hubkii niyad doonistii ahayd inaan qof kala deedayo ama qof aan nolosha la wadaago aan deedayo aad samaynis waan dhigay oo doonis kale oo aan cid kale u doonanaya ma jirta hubkii waan dhigay macnaha ha markaa waxay ahayd qalbidhaya dhammaystiran dheeman dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix oo dhahay dhammaystiran waan la dhacay hubka dhigay dharaartii aan dhugtoo igu dhalay dhammaantay caashaq dhabi ku dhadhabay ku dhaatoo kala dhex baxay inta dumar dhigeedaa kala dhex baxay waa dheeli tira waa dhaaya bila waa ruux dhabtii loo dhiman karo wa'taan dhammaan dhadigiyo hablaha ka dhawaystay ayaan kala soo dhex baxay yaa salaam heestaasi ismaaciil aarka iyo weliba abwaanka habeenkana caawa martida inoogu ah barnaamijka ayaynu sii dayn doonaa dhegaysa haboon
qalbidhaya dhammaystiran dheema dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix uu dhahay dhammaystiran waan la dhacay uu dhahay dhammaystiran waan la dhacay qalbidhaya dhammaystiran dheema dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix uu dhahay dhammaystiran waan la dhacay sagal mustafa xasan iyo abwaan baashe xuseen maxamuud bogeeye aad ayay u mahadsan yihiin mar kale ayaan toddobaadka dambe haddii alla idmo isku soo noqon doonaa abwaan baashe iyo sagal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waa naga intaas intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
qofka dhigay dhaartii aan dhugtoo igu dhalay dhammaantay caashaqdabi ku dhadhabay kudhaato kala dhexbaxay inta dumar dhigeeda kala dhexbaxay dhelitira waa dhayabira war ruuxu dhabtii loo dhiman karo wataan dhammaan dhadigiyo hablaha ka dhawaystayeen kala soo dhexbaxawadhelitira waa dhayabira war ruuxu dhabtii loo dhiman karo wataan dhammaan dhadigiyo hablaha ka dhawaystayeen kala soo dhexbaxay wadhabel hablaha dheer dhowrsanaan mana dhugan mid loo dhiga dheeho qurux maan dhugan mid loo dhiga dheeho qurux dhabi baxay sidiisii dhalka muri wadhabel hablaha dheer dhowrsanaan mana dhugan mid loo dhiga dheeho qurux maan dhugan mid loo dhiga dheeho qurux dhaqankiyo hidaaw wax ma dhaafsato dhirjaniyo dhukaalkuma dhaashate dhigta midab kadheehoy dhiinka ahi wa u dhalasha dhabaiyo dhaxalladu dhaqankiyo hidaaw wax ma dhaafsato dhirjaniyo